dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkan waraad idaacadaadu kusoo dhowaada barnaamijka xulashada waraysyada oo hadaan oo kale aad kala socotaan raadiyaha cadaado
soomaaliyana kii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnay duulayo guruuta kaa aada gudguduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamasafiidkii rabbigay gelingalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaaldhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku liifsiiya gidaad allamarin iyo ku dhimo gaasiriya jeelal soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye gormago-anin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasow rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku goorraayihiyo geedka rabbi lababshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiilla'aaneed allow guriga kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taag goorta laga leexday gisi weyraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliya ninkii kala gegima ina kala geeye kul curmaani ruubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomayn iyo gebi ka laalaadso aamiin
waa shan iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad sanadku waa laba kun afariyo labaatan qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada ac khatuma iyo kuwa maamulka somalilan oo maanta ka dhacay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag halkee bay ka kala joogaan ciidamada ac khatuma iyo kuwa maamulka somalilan caawa khasaaraha dagaalkaasi halkee buu leegyahay
wallaahi horta iyaga raggii ugu wantee gudaha magaalada ceergaabo ku jiray ciidamada eraadiyadu way qaqbeen qaar waan dhaawac qaar way dhinteen wallaahi dakhtaar waa badan
waxaad maqli doontaan waraysi ku aadan arrimahaasi waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa saaxiibayaal inta barnaamijka uu soconayo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya ee dhowaan dagaalka la galay ciidamada jubbaland ee gacanta lagu dhigay ayaa maanta waxa ay soo gaareen magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamadaas oo laga soo sagootiyey magaalada kismaayo kadib markii gacanta ay u galeen maamulka jubbaland haddaba munaasabad ka dhacday magaalada kismaayo ayaa ciidanka lagu soo sagootiyey waxaad maqli doontaan saraakiil ka tirsan ciidamada jubbaland oo arrimaha ka hadlay waxaan sidoo kale caawa soo qaadan doonaa saaxiibayaal gaadiid xamuula oo fara badan ayaa ku xayran dulaadka muqdisho iyadoo gaadiidlayda cabasho xooggan ay ka yihiin canshuuraad lagu rogay
waana ka hor nimid mana ogolin amba ilaahay barreeya saakay darta horaa naloo xabadeeyey naloo dilay gacmuhu nooga jaban yihiin madaxuu nooga dhaawacan yahay
waxaad maqli doontaan qaar ka mid ah gaadiidlayda oo u cabanaya laamaha amniga ee dowladda federaalk ee soomaaliya waxaan sidoo kale soo qaadan doonaa caawa khudbadda madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu ka jeediyey magaalada caasimadda ee muqdisho maanta ee ku aadanaa shir looga hadlayo arrimaha daraasaadka kaasi oo ka dhacay muqdisho haddaba khudbad uu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaad maqli doontaan saaxiibayaal waxaan sidoo kale soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada raaskambooni iyo ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya oo la sheegayo inay ku go'doonsan yihiin qaybo ka mid a gobolka jubbada hoose ayaan eegi doonaa soona qaadan doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan caawa ku soo qaadan doonaa istuudiyaha magaalada muqdisho uu ku leeyahay raadiyo cadaado ayuu naga imaanayaa anigoo nuurdiin sharda ayaa soo saaray farsamada istuudiyaha magaalada cadaado waa saaxiibkii luqmaan qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad maqli doontaan xubintii kalamaan ee saaxiib yeel ku soo dhowaada
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen waxaan ku bilaabanaynaa barnaamijka magaalada ceergaabo ee gobolkaasi sanaag waxaa ka dhacay dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada a c khaatuma iyo sidoo kale kuwa maamulka somalilan in ka badan soddon ruux ayaa la soo warinayaa oo iskugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacaba inay ku geeriyoodeen dagaalkaasi dagaalka ayaa ahaa mid aad u qaraara waxaanuu ka dhacay duleedka magaalada waxaa la sheegayaa in dagaalka tiro dhowr jeer ay isku laalaabteen islamarkaana uu ahaa mid aad u xooggan haddaba mid ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda magaalada las waa magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag oo qaska telefoonka aan kula xiriirnay ayaa wax ka weydiinay dagaaladaas iyo sidoo kale halka ay ka kala joogaan ciidamada aysii khaatuma iyo sidoo kale kuwa maamulka somalilan u xoriyeysaday tan
waxa la yidhahdaa ma jirto wallaahi horta iyaga raggii huwantee gudaha magaalada ceergaabo jiray ciidamada eraadiyadu way qaqbeen qaar waan dhaawac qaar weyn ka garanka jamhuuriyadda somalilan iyo ciidamada manadiga ah iyo g t d cgs iyo ciidamada propagandada iyo garanka weeye ceergaabana maaha sida magaalada lagaanood oo kale ay huwanka dadooda ay sheegeen nin kasta dhulkiisa magaalada ceergaabo magaalada ceergaabo horta guud ahaanta deegaanka maaha waxay ka degaan waa xaafad yar joogitaanba cid ugu badan waa la garanaya saasaan kuulaya waxa weeyaan nin kastaaba dhulkiisa iyo magaaladiisa isagoo ba aakhirka u hara day iyo dhulbalaas uu raadinayo maadaama dowladda soomaaliya ay ku tiri udhexeeya horta magaalada ee laascanooda waa la- waa la garanaya waa magaalo ee dee dhinac afarta afarta reerood bay ka xiga buuro oo nimanka maleeshiyaadkee huwantaa u sababay magaalada ee laascanood inay buuraha ay galaan ay dhufaysiyo midka kalena waa dhulka iyagu ay lahaayeen laakiinse magaalada ceergaabo maaha magaalo buuraleeya afarta dhinac buure kama xigaan waa magaalo daliftina waxa weeyaan dhubaanta magaalada laascanood inkastoo hadduu dagaal ku dhaco ninka dhulka u haraya waa ninka dhulka iskale waayeen nimanka habara jeclee ciidamada s s b ciidanka manadiga dhulkii ay ka soo waayeen maadaama gobolka sool gaar ahaan dee qaybadhan ay ka maqan tahay dhulbaanta gacantiisa ay gacanta ay ku jiraan ciidamada manadiga ciidanka s s b habar jeclo dhiidkii loo soo qabtay ee dowladda federaalku ay usoo qabatayna hadda uu yahay gabaab maadaama dhulbaanta dhul baainka haysan waxa uu doodoonaya dhulbalaas iyo inuu helo labadii gobol ee dowladda soomaaliya ay ku tiri uu la kaalay dambeeyeyba tuulada fadlfuliye la yidhaahdo ee gobolka sanaag ee dhulbaas waa tuulada ayrinbay degaan halka inka labada ciidan inka dagaalka culusu ku dhex marayaana waa aagga masagin meesha le wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
dirinay walaalayaal
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka xulashada ayaad degeysanaysaan markan waxaan eegayaa ciidamadii dhowaan u gacan galay maamulka jubbaland ee dowladda ka tirsanaa ayaa maanta laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee aadan caddo elborto ee muqdisho kadib markii diyaarad qaasa laga soo saaray magaalada kismaayo ciidankan ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa dhowaan dagaal culus la galay maamulka jubbaland ciidamo ka tirsan dagaalkaas oo ka dhacay magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ayay ka soo ambabaxeen waxayna soo gaareen muqdisho haddaba qaar ka mid a ciidamadaas oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay raaskambooni ay u tageen
meeshaan marka hore waxaa u imaaday in aan la dagaalamo insha- jubbaland wallaahi si nabada noola soo dhaweeyo bashbash barwaaqsa una bisanaafiya nin magaaladiisu dhex jooga camal aliigu soo dhaweey alxamdulilah waxaan ugu baaqayaa iyo madaxda waxaween sifada noocaas ku dhaqmaya inay tusaale ku qaataan cashar ka dhacay maanta dara- garoonka magaalada raaskambooni ka sagootinaynaa qayb ka mida dhallinyaradii soomaaliyeed ee ka mid ahaa ciidanka qaranka soomaaliya lagu qabtay dagaalkii ka dhacay magaaladan arbacadii aan soo dhaafnay waxaa baxay laba falaydoo hore maantana waxaan diraynaa falaydkii ugu dambeeyey ee qaybtii dhallinyarada ugu dambeysay waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ka mida ciidanka qaranka soomaaliya oo ka mida astaanta qaranka soomaaliyeed qaranka soomaaliya ciidankiisu waa as- waa ciidan qaran oo soomaaliyeed ay leedahay oo xidhan tuutihii iyo dirayskii loogu talagalay waxaa weeye in qaranka soomaaliya ay difaacaan laakiin loo adeegsaday siyaasad iyo arrimo ayna shuqul ku lahayn kuma faraxsanin inay maxaabiis noqdaan kuma faraxsanin inay waxaa weeye dhib la kulmaan waxay ka tegayaan de- joogeen degaankoodii waxayna tegayaan magaaladoodii iyo waxaa weeye guryahoodii saasaa keentay inaan waxaa weeye maanta sagoontino ee, waxaa weeye gurigoodii bay joogaan tanay ka tegayaan intay u socdaanba waa gurigoodii dowladda soomaaliyeed madaxda ugu sarraysa yaa mas-uuliyadda qaadaysa ciidankan in loo adeegsaday siyaasad oo la geliyey dagaal ayna shuqul ku lahayn ciidankii loogu talagalay inay ka shaqeeyaan xasiloonnida iyo amniga qaranka in loo adeegsaday arrimo siyaasadeed oo dagaal ee, sokeeye oo dadka dalka dhexdiisa ah loo soo diray mas-uuliyadda iyaga qaadaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisaa qaadaysa cabdirasaaq rashiid faarax ka tirsan guutaysta tunaada gorgor lambarkayga ciidanku yahay afartan todoba kun sagaal boqol todobaatan iyo laba meeshan ujeedka unimid waxay ahayd inaan waxaweynaya kusoo duullo ee weerar kusoo qaadnay jubbaland dowladda jubbaland baa weerar kusoo qaadnay waddan nabada oo ciidankiisa haysto oo xilli hore la xoreeyaan kusoo duulnay qallaasi gelinay askarta waxaan ugu baaqaya inay tusaale ku qaataan casharka dhacay oo waxa weyan askar dambana aan meesha lagu soo khaldin siyaasi dambana aan loo adeegsan waxa weenay dee casharkan maanta eh, dhacay baa tusaale u ah magacayga axmed maxamed yuusuf ka tirsan guudida gorgor siddeed tobanaad meeshaan marka hore waxaa u imaaday in aan la dagaalamo insha jubbaland balsena had yartaan ee wax walba cilaaqaad askarta marka ay isdagaaleen si wanaaga lii soo dhoweeyey haddana aan wax dhibaataana qabin haddana aan nabad qabno
axmed askar lambarkeyga sideed sideed toban iyo lix ka tirsan ciidanka booliska ilaalada madaxda qaranka marka alxamdulilah meeshaan waana la soo dire ciidamada soomaaliyeed dhammaan waxaan ka madaxda iyo saraakiisha waxaan u sheegi doonaa dambe inayna siyaasadnu adeegsan insha allah saasaan rajeynaya wallaahi si nabada noola soo dhaweeyo bashbash barwaaqsa unu bisanaa fiir nin magaaladiisu dhex jooga camal aliyu soo dhaweeyey alxamdulilah
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubbanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaantaas fiidhisay
derinay walaalayaal
haddii aan markan eegno saaxiibayaal gaadiidleeya fara badan ayaa ku xayran duleedka magaalada muqdisho waxayna sheegeen in lagu soo rogay lacago canshuur xaddaafa dowladda federaalk ee soomaaliyana waxay u direen baaq in wax laga qabto arrimahaasi iyagoo sheegay in gaadiidkii ka imaan jiray gobollada dalka ee soo geli jiray magaalada muqdisho uu yahay mid ku xayran duleedka muqdisho haddaba qaar ka mid a gaadiidleydaas oo warbaahinta la hadlay ayaa arrimahaas faahfaahin ka bixiyey nahay shicibka u shaqeeya danta guud oo iyo dadka soomaaliyeed oo baahanaa oo jira meesha degmoodhinka iyo gobolladaba waxaan joognaa meesha la yidhaha galgalato dhibaatadana haysta caalamku waa og yahay waa u sheegnay wixii wax ka qabaayeena dawladda xasan sheekhaau mas-uula isagoona dalladda niman la yidhaah oo shaar caddaa oo jiif inay badarku cunaan rabaa baabuurta inay badarkeera inay cunto rabta anunkuna dhibaatay nugu naqatay waxayna la shaqeeyaan nimanka ay la og yahay oo maaragtay ah, culummada lagu sheegaayo sidii hore kaleetoodna ilaahay abbaariya dadka qoorta uga biree anunku hadda dil toogasha aanu ku xukumannahay inta baabuuro maha taagan dil toogasha aanu ku xukumannahay waxayna ugu xukumannahay waxa aan lafahan baabuurtan taayay rabaan inay ilaahay abbaariya walaxana anunku ka cunan ka cunaan anunku samaynay naga rabtaa lugay naga rabtaa birey naga rabtaa ninkii widi lahaayaan mushaaru weynay waxay rabaan inay iyaku kaligoor cunaan iyo koo shaar caddaaba meel fa fadhiya halna xamarow rabiyaa inuu isagoo shaar caddaa ku cunyo rabiyaa qorana ma heesto sidaanyo kaletood waay wuxuu rabiyaa inuu dabaqa sugoo saaran aan baase u goyno waana ka hor nimid mana ogolin amba ilaahay barreeya saakay darta horaa naloo xabadeeyey naloo dilay gacmuhu nooga jaban yihiin madaxuu nooga dhaawacan yahay islaamku maaragtay ha ogaado ilaahayna waa og yahay ninka ka mas-uulan ha ogaado mana ogolin gobolaana ka nahay ilaa tuman bir iyo labaatan iyo soddon intay gaartana ma hoy baabuurta aallaysaahe intii maqlaysoy ku ogaaw intaan maqlayna ha ogaato dawladduna ha ogaato waana lacagta dawladdaana iskuma haysanno dawladdu manay ku daraysan xataa diidi mayno laakiin warqaddaan haddaan lacagta dhiibnana la soo wacaayo aabeerkan fiito u yeeshay mana ogol isbaaradu waxay yaaliin galgalato iyo waxay yaaliin meesha nima suuq bacaad dallada leeyahay iyo waxay yaaliin raagageedka meesha la yidhaha ceelmacaan iyo meel walboo baabuur laga raray taalla isbaar taalla waxaad arkaysiin waa gaadiidley qaar badeeca sida qaar dadweyne sida oo rakaab sida intaba waxaa isu keenay isbaarooyin xaqdarra ah oo yaallo hantidooda lagu dhacaayo a meeshan yaalla qola dillad sheegahaysa waa joogaan oo beri wax u wadaan la fahmi waaye lacagta islaameedna rabaan dadkan waxay ogol yihiin lacagta munushiibiyada oo gobolka banaadir ou qaado waa ogol yihiin baawur walba nuucuu doona ha ahaada qiimo gaar aha laga qaadaa baawur walba waa ogol yahay iyo ninka wata waxaa la diidan yahay isbaaro birqaad iyo mooreenimo lagu sheegay oo nin la yidhaha sani cabdulla u taalla iyo niman la yidhaha dallad oo ayagana baawuurta si wal si u kala waawen yihiin lacag laba boqol iyo konton dollar ka soo bilaabo ilaa afartan dollar ka qaada si baawuurta u dhexeeya lacagtaas lacagtaasaa la diidan yahay nama qabato gaadiidlayaan nahay dhulna looma dhiso shil dhacay wax lagama qabto dad minuu ku dhintay dhaawacooda dadkii dhaawacma lama daaweeyo minuu ku dhintay lama soo fiiriyo waxna loo qabta ma jiraan waxna ma ogolin baawurteenna intay aallaysaa dadweynahana dawladdaa ka wakiila minay baaha u dhintaan minay qorax u dhintaan waxay
haddii ay shalay samayd qab iyo samir ay lahayd aadmiga isula sarraysay soomaalida maanta joogta saluug badan baa ku dhacay soomaalinimadii saluuge dhaqankoodii suubanaa saluuge waddankoodiina saluuge qarannimadina saluuge midnimadoodina saluuge madaxdoodina saluuge magacoodina saluuge midabkoodina saluuge afkoodii samaana saluuge ummaddan isi saluugtay inaanay ka sarrayn cidina allow sadrigeeda geli soomaalida maanta joogta xumaanta ha suulisi
waa ka dhegeystayaal weli barnaamijkii xulashada degeysanaysaan markan waxaan eegeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta khudbad dheer ka jeediyey shir ka furmay magaalada caasimadda ee muqdisho kaasi oo looga hadlaya arrimaha daraasadaha waxaana ka qaybgelaya shirkan aqoon-yahano iyo sidoo kale dadka sameeya arrimaha daraasadaha madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa khudbadiisa ku bilaabay sida tan
maadooyinkii soshaalka ahaa ee mujtamaca iyo umadnimada iyo ummadda ee lagu baranayay ee cilmi baarista loogu sameynayay ee lagu waxeynayay iyo sida ay u daciifeen ay hoos ugu dhaceen marka laga yimaado barashada diinta barashada diinta mar walba barasho aan dumin aan baabi'in oon waxaysminay ahayd ayadu hadba sidii markaa ay ummaddu u tiilay ayay ula tiilay laakiin waxbarashadii kale waa tii dhibaatadaas ay gaartay dadku nolol ayaa ka maqnayd qof koobaad oo ugu horreysa waxay ahayd horta nolol inuu helo markuu dego meeluu dego iyo biil uu helo kadib uu ka fikiraa muxuu ahaaye waxa ka dambeeyo waxaana xikmaddaasi ay tilmaamaysay baaritaankii uu sameeyey iyo cilmigii uu soo saaray markii dambe ninkii ahaaye abraham maslow baahida hirarchy of needs wixii la dhihi jiray qofka bini aadamka basiskiska waa inuu ka bilaaba meelaha ugu hooseeya sidaas daraaddeed dowladi dalka waa dowladdu waa tii burburtay marna ma jirin marna aad ay u ahayday daciif waxaa meesha ka baxay marka dowladnimadii la baxay public sectorkii public sectorkii oo dhan baa meesha ka baxay aqoonta oo profesor mansuur iyo profesorada kale ay ka hadlayeenna waxay la- la- la cilaaqaad la leedahay public sectorka mujtamaca iyo horumarintiisa iyo hayntiisa iyo qurxintiisa iyo hagaajintiisa iyo mustaqbal u saadaalintiisa iyo wixii lasoo dhaafay experience khibrad ka abuurista iyo cashara ka dhigista waxa ku saabsan waa takhasusaadkaas iyo- iyo muxuu ahaay arrimahaas ku saabsan mujtamaca sidaas daraaddeed markii aan s- sagaashameeyadii tacliinta dib u soo nooleynteedii ay bilaabatay waxaa laga fikiray waxay ahayd or wiilkan iyo gabadhan soomaaliyeed ee soo qaangaaray ee hadda dugsiga sare ka soo baxay maxaa u mustaqbal ah berri maxaa u ah inuu mooryameeyo uu jidka istaago oo qora qaato oo markaa laba iyo toban sano iyo ka badan eh, maalgelintii waalidkaas tabarta daran oo duruufaha gaarka ku jira uu kusoo sameeyey cunugan maxay ku dambeynaya inuu jidka istaagaa dadkeennii tacliinta ku jira doodihii yiille intaasay ahayd marka jawaabtu maxay noqotay maya yaanu suuqa aadina waxbarasho hor lah loo abuuro waxbarashada horka loo abuurayna ha noqoto mid siisa nolol nolol karaama leh sharaf leh oo aan ahayn inuu ka- dembi galo si uu u noolaado isbaaro dhigto dadka dilo dadka dhaco dadka maxaanku ihahda khiyaamo yaanay noqonin ee nolol dhisanti ah oo sharaf leh oo maxaanku irahda oo qofka uu ku asturan yahay ee qoyskiisa ehelkiisiina uu garab istaagi karo ha loo abuuro waa maxay marka xirfad uu ku shaqaysta ha la abuuro S- market waxaa la- market research yacni suuqiya sa- laga sameeyey markaa saamin waa maxay fursadaha eh, jiilkaasi ay ku heli karaan eh, muxuu ahay nolol iyo shaqo sahmintaasaa marka waxaa ka soo baxday maadooyin khaas ah oo dhammaantood ah brivatka dadka privatka shaqada ay haystaan maxaa loo baahan yahay accountant yaa loo baahan yahay maxaa loo baahan yahay qof it barto oo maxaan ku raha computerka iyo wixii ku shaqeeya maxaa loo baahan yahay dhakhtara loo baahan yahay caafimaad ka shaqeeya maxaa loo baahan yahay engineera loo baahan yahay wax dhiso maxaa iyo wax lamid ah intaasoo dhammi waa shaqo privateka uu qabsanayo dhakhtarka hadduu klinik ka furto dad caafimaad rabo oo xanuunsana u imaanayo khidmo ka qaadanaya intay doontaa ula ekaato uu ku no- dhakhtarkaasi uu ku noolaado injineer hadduu noqdo qofaa un gurigaan edis ama wadada ama hay-ada dhais qabo nolol waa ka helaya xisaabiya hadduu noqdo sidoo kale meesha la aada marka meeshaas ay ahayd. meeshaas marka maxaa laga yimiday wixii oo dhan waxaa laga yimid history waxaa laga yimid geography waxaa laga yimid anthropology waxaa laga yimid social social waxaa laga yimid psychology waxaa laga- wixii yacni oo dhan khibradaha marka na soo maray waxaa ka mid ahayd jaamacadda sima yaa waxaa laga furay faculty of education maadaama ardadii qaarkood business bartay i t bartay maadooyin kala bartay suuqa markay yimaadaan shaqa hadduu hore ka heli waayo shaqada ugu sahlan oo aadaya waxay ahayd macalinimo inuu macalin ama private guriga qoys ilmihiisa private macalin ha ugu noqdo ama iskool yaroo private ha burto ama iskool yaroo hay-adi leedaha ha ka shaqeeya qofkiina macalinimo uma soo wax uma soo baray oo macalin ma aha waxaa la dhahay marka war alla furo maadadii faculty of education jaamacadii badan oo marka jaamacadii magaalada muqdishoyile khaasatan oo tashaday ayaa dhahay hala sameey sidaa jaamacadii la furay facultieskan kale ama departmentskan kale lacagaa lagu dhigtaa lacagan weliba yarayn markaas waagaas yacni boqol doolar boqol iyo konton doolar lacag badan waagaas oo culus ku eeday qoysaska ayaa lagu dhigtaa semesterkii faculty of education aa la furay waxaa la dhahay free waay qofkii baranaya education tuition lagama rabo ha yimaado meesha jaamacadaha kale ee semesterkan ama bajkani oo toddobaatan siddeetan boqol laba boqol marmarka qaarkood saddex boqol oo arday ay gaarayeen faculty of educationka toban arday siddeed arday shan arday ha la xiro war ma ayaan la xirine muxuu ahaay ha sii socdo yacni waa mithaal marka psychology aan dhigaya ama anthropology aan dhigaya markaad tiraana waad garan kari lahayd inta arday oo imaan lahayd oo soo raadsan lahayd oo maxaa jaamacadihii jaamacada sidaas oo oo private oo waaye oo lacagtaa yartaa ee ardayga laga qaado ku ku nool ee ku shaqeeya ee jaamacaddii lagu horumariyo lagu shaqeeyo iyo wixii kaalmo un caalami ama hay-ado kale samafalayaal ay ka hesho meesha horta ay ay ay beeshay oo maadooyinkii ummaddu xilligaas ay ugu baahida badnayd dhakhtarku wax badan uu qabanayay injineerku wax badan uu qabanayay laakiin waxaas uu qabanayay oo dhan markaa dib u fiirso waa qof qof qof xanuunsan daawee qof guri dhisanaya u dhis nin hanti haystaahe muxuu ah xisaabiyo u noqo ee muxuu ah bugaagtiisa u xisaabi waa wax qof qof ku tiirsan laakiin ninkaa bartay cilmigan kale soshaalka qof kuma tiirsana mujtamac dhamuu ka hadlaa daawadooda ka hadlaa mushaakilaadkooda ka hadlaa daraaseeyaa prescription yani uu daawo u qoraa mujtamaca saan ha la yeelo inta ha la bayo kan ha lagu bixiyo si siyaasaadka horumarinta mujtamaca loogu dejiyo sidaas daraaddeed tartiib tartiibaan usoo kabanaynaa maanta jaamacadihii sidaas ahay ee maadooyinkaas eh, private focusedka aan dhigi jiray maadooyin badan ay maanta dhijaan political science psychology international relations maxaan ku irahdaa social st- muxuu ahaay s- waxyaabo badanaad arkay meelaha qaarkood weli waa ku liidanaa sida taariikhda oo kale iyo sa- subjectiga subjectiga history oo kale iyo meelaha laga dhigaa aaday u kooban yihiin Me- ama meelaha qaar meelaha qaarkoodna baba ka jiraan jaamacadaha qaarkood ma qabaan faculty of history ama faculty of muxuu ahaa ama department of social science marka weli waxaan rabaa markaa inaan halkan bahda waxbarashada soomaaliyeed iyo dhalinyarada soomaaliyeed ee fursad waxbarasho hesha ee aada muxuu ahaaye ee, waxbarasho dibadda aba aada ha noqoto eh in ay focus gareeyaan subjectiskaas social studieska ah si mujtamaca dhibkana haysto maanta noo- qof noogaga baahi badani ma jirto inaan daraasayno duruufaheenna iyo muxuu ahay challengeska ama taxadiyaadka haysta ummadeenna si aan ugu helno jawaab kaafi ah waafi ah oo ku filan in ay waxayaan Eh, ururkan marka eh, somali stadi waxaan leeyahay urur taariikhdiisa waana loo soo sheegay profesor xuseen tanzania allah u naxariisto iyo meeshii laga soo bilaabay cali jimcaale cali cabdiraxmaan profesor mansuur raggii hadda halkan laga dhawaajinayo oo dhan ama soo istaagay ama hadalkooda aan maqlaynay eh, iyo meesha ay soo marsiyeen dadka dhallinyarada ah ee meeshan fadhiya ama daawanaya ama dhegaysanaya barnaamijkan ayaa maanta marka qoro isu dhiib waa qoriga loo dhiibay inay la kufaan iyo inay la cararaan oo meel fiican ay gaarsiiyaan maanta ayagay u taallaa khaasatan jaamacadaha jaamacad sideedaba laba rasaalo ama laba muxuu ahay masaj ayaa qarsan tahay soo maha inay cilmi abuurto aqoon hore aan loo aqoonin inay baxth researchkan hadda ay ku soo saartay tiraahdo waxaanaa jira ama mushkiladaani xalkeeda waa sidan ama waxaan dhibkaana ka dhalan doona ee ha laga taxadira maanta waa yani inay samayso cilmi inay abuurto ay- ay soo saarto iyo dhinaca kale cilmigaas la soo saaray ama iyadu jaamacaddaani ha soo saarto ama jaamacado kale ee caalamka meel kale ha laga soo saaray inay baahiso oy gaarsiiso dadka oo ay maxaan ku irahdaa si u gaarsiiso si dadku ay ugu duxayso cilmigaas ugu duxayo oo ay u qaadanayaan oo ay ku dhaqmayaan xigmadii haddaatay oo profesor jumcaale hadalkiisi ka mid ahayd oo wax inaad og tahay ee aadan ku camal falin waxay la mid tahay inaadan ogeyn inaadan aqoon waxaad taqaanay inaadan ku camal falin waxay la mid tahay inaadan aqoon waxaas laannaha waxba muxuu ahaay tari mayso waa hebel waa kasaa laakiin ma karo tii ahayd ayay ayay la meel joogtaa marka waxaan leeyahay waxaan u hambalyaynayaa bahda muxuu ahaay ururkan cilmi baarista soomaaliyeed subjectiga maanta ee ummadda soomaaliya ummadda ummadda ummadda ee aada iyo aad ayuu muhiim u yahay haddii aanan ummadnimadeenna meel aanan soo gaarsiinin oo horumar aanan usoo samaynin way nagu adkaanaya inaan dowlad yeelano dowladuhu adduunka laba si ay u jiraan sida haddaatay sheekh bashiirna halkan uu ka dhawaajinaya ummad ummad ah oo ummadnimadii wixii tiirarkii ummad lagu ahaan lahaa leh hadday tahay afkii hadday tahay maxaan ku irahdaa diintii hadday tahay dhaqankii hadday tahay habreedkii leh midaysan waa ummad ummadda noocaasi dowladay u baahan tahay waxay dowlad u yeelataa waxaas ay ka midaysan tahay dowlad u ilaaliso u horumariso dowladdu inay waxaas u ilaaliso diinta u ilaaliso afka u ilaaliso dhaqanka suban u ilaaliso kabacdiyaa horumarinta iyo maxaan ku raha dhaqaalaha kor ha loo qaada iyo kan iyo kabacdiya imaanayaan haddii ummaddu waxaas aasaaska ay weydo suurtagal maaha dhaqaalana ma tacbi karto horumar kalena ma samayn karto wax kalena ma samayn karaan lianna waa kala socotaa waa kala socotaa maxaa beeralayda maxay ku maamaahi jireen biyo urursan ayaa kili waraabiya soo maaha haddii marka la kala tagsan yahay ummaddu ee waxa kale ku haminaynaa horumarka iyo quruxda iyo wanaagga iyo fursad kastood haysato annagaaba mathaal maanta nool oo adduunyada ka tahay fursadaha aan haysanna soomaali haddaan nahay caalamka ummadaha haystaa waa yar yihiin hadday tahay kasoo qaad ummad ugu fiir locationka ilaahay uu nagu abuuray ee aan degannahay mowqican ilaahay uuna dejiyey wuxuu ka mid yahay fursadaha ugu waaweyn oo caalamka ummado badan oo ka mid a aanay haysanin ma haystaan waxaa ka mid ah waxyaabaha kale ilaahay uuna siiyo oo ay ka mid tahay inaan dad isku diin ah oo maxaanku irahday isku muxuu ahay asal ah inaan nahay isku af isku muuqaal iyo isku maxaanku irahday inaan waxaan u baahannahay marka in aan ummadnimadeena dhisno ummadnimadeennana waa isu tagga waxyaabahaasi waa tiirarkii laakiin tiirarku hadday kala taagtaagan yihiin midba tiirkaan agga taagan tiirka agga taagan guri ma aha wax isku xiraya marka la sameeyo ayuu gurigii noqdaa ummadnimadeena tiirarkii waan leenahay laakiin wixii isku xirayey ee dowladnimadii iyo dowladdu inay xoogaysato iyo inay dalku dowlad leeyahay dowladdaasoo xambaarsan rasaalada ummadnimo waayo waxaan u baahannahay dowladdii ayaan la hardamaynaa dhismaheedii muddo soddon iyo afar sano ah maalin walba maalinta ka dambaysa iyo sanad walba sanadka ka dambeeyana waa fiicannahay soddon iyo dhowrkaas sane aan maqnayn maalin la jiifay ma jirin waa intaa waa la dadaalayay laakiin waxaan dhihi karnaa dadaalkeenna xoogaa yar gaabisaa ku jira socodkeenna gaabisaa ku jira marka safarkii muddo kooban meesha aan ku gaari lahayn ayaa waxay nagu qaadanay inaan muddo dheer ku gaarno waxaasi marka waxay u baahan tahay waxyaaba qaarkood wax kasta oo wanaag ah oo qofi rabo ama qola rabto ama ummadi rabtana qiimi loo bixiyay leeyihiin wax qiimi la-aan imanaya ma jiraan shakiga cabsida maxaanku irahdaa rabitaanka zaa'idka waxyaabaha qaarkiis ah waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inaan tanasulka inaan ka samayno aan u baahannahay oo aan u tanasulno waxa weyn ee aan rabno ee ah dalkani ummadani inay dib u midowday isqabsato dowladna ay yeelato dowlad rasmi ah ay yeelato dowladdaasi qof walba gurigiisa inta ugu tagto bakeeri biyaa ugu geyn mayso laakiin waxaas guud ee naga dhexeeya ee haybadda iyo maxaanku irahday karaamada iyo horumarka dabcan shalay kun sagaal boqol iyo sagaashan sagaashan iyo ko sagaashan iyo laba sidaan ahayn ilaa sagaashan iyo afar shan aan dhahba iyo laba kun labaatan iyo afar maanta sidaa aada iyo aad ayay u kala duwan tahay qofkii shalay jooga maantana jooga ee xusuus lehe xusuusta ayaa garan kara aada iyo aad maanta meeshaan waxaa wujuuda iga muuqataa dhalinyaro badan oo jaamacada madax ka ah macalimiinka ah arday ka ah intaba hadda ka hor maraan xusay magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ee dadka ugu badan hal meel ku nool yihiin ee soomaalida ay ku nool yihiin maalinaa waagu u soo bariyey oo hal arday oo iskuul aadaya aanuu jirin arday subaxii inta labista buugaag soo qaata hooyo ay quraac soo siisay ee orod iskuulkuwa dahda la yiri iskuul u socda aanuu jirin ayaan soo marnay maanta meesha aan joognahay meeshaas ma aha aada iyo aad ayay uga fiican tahay waagii dowladnimada meesha ugu sarraysay ay nambarkii ardada iskuulaadka aadayay weli maanta maanta midka aadayaa ka badan laakiin waxyaabo kalaa maqan oo berigaa jiray sansiga iskuulka iyo muxuu ahay wax badan iyo dareenka maxaanku irahday iskuulaynta iskuul aadidda wax badanaa maanta ka duwan fursadihii maalintaas jiray maanta ma jiraan aniga iyo rag badan oo ilamid ahoo wiilashii uu brofesor mansuur sheegayay ay ku jiraan iskuulka waxaan ku soo barannay ayada oo fursadaha waxbarashada ilmaha soomaaliyeed ay u siman yihiin ilaa qofka iska diidaba cunugiisa waalidka cunug iskool u diri waaye iyo cunuga iskoolka maxaan ku saaqida iyo waa waa meeshiisa laakiin cunug kasta oo soomaaliyeed gabar iyo wiil ee waxbarasho saaka inuu u dhaqaaqo raba fursaddaasi waa u fureen waa u dhaqaaqi kareen maanta sidii ma aha uma dhaqaaqi karo haddaan bilaabaynaa markii ugu horeysay ee aan dhahnay public schoolsaa dib loo sameynayaa dib loo furayaa ee aan bilownay iskuol public noqdo oo dowladda ay leedahay oo furana wax lagu dhigtaa la waay iskuulaadka dowladda ama waa xiraayeen ama iskuulaad private ahay ahaayeen iskuulka privateka ahayna iskuulkaad inuu xirnaado ama garaash uu ahaado baabuurta lagu safarsameeyo iyo inuu subaxii arday soomaaliyeed galo private kasta ha ahaado oo qaali kasta ha ahaado wax kasta ha ahaado taasaa khayr badnayd iskuulaadkii marka privateka haysteen inaan la taabanin la horumariyo la xoojiyo la yani la habeeyo laakiin kuwana loo yeelo maxaa maxaa dhacday iskuulka privateka inaan dhaan wargelinka hore haddaad iskuulka ku dhigato gedinka dambe ha laga dhigo iskuul public ha noqdo oo ardayda aan karin in ay toban doolar bisha akhirkeeda iska bixiyaan meeshasaa laga soo bilaabay maantana meesha ay marayso waa garanaynaa laakiin weli waxbaa noo sii dhiman maanaan gaarin meeshii rab- meeshii aan rabnay weli waxbaa noo sii dhiman jaamacadda ummadda soomaaliyeed profesor jimcaale ma joogaa maanta mise waa naga maqan yahay profesor jimcaale maasha allah waa mahadsantaa profesore allah ku barakeeyo jaamacaddii oo jirto oo yurub profesoradeenii iyo aqoon-yahanadeenii tagay ay yurub iyo meelo uga shishiraan war jaamacaddiisa loo soo nooleeya war jaamacaddii aan soo noolayno war dalkii jaamacaddii waa u baahan yahay la leeyahay ayaan laba kun iyo labaiyo tobankii aan madaxweynaha noqday profesor jimcaale iyo madaxweyne meesha ay taagan tahay see la yeelaya waxaan dhahna waa dhaqaajinaynaa jaamacaddii waa dhaqaajinay way jirtay actually jaamacaddu waa jirtay markaa jaamacaddii waa dhaqaajinay waa la furay waa ku dhawaaqnay bajetka dowladdaan dhahnay ha lagu daro wax yar ha loogu daro meeshasa ka soo bilownay alxamdu lilaah maanta jaamacadda ummadda soomaaliyeed waa taa waxaan u malaynayaa barso jimcaale gadaashiis laba ragtar miya mase ayaa isku sii bedeshay ilaa muxuu ahaay ragtarkeena maanta uu joogo facultiskeeda waa bateen subjectiskeeda waa bateen maalintaas waxaan ku wada hadlan waxay maalintaas waxaan ku wada hadlan waxay ahayd war social science-ka focus aan saarno war dadkii hadda social science-kii ma rabaan kama dhex arkaan nolola see la yeelayaa marka laakiin maanta alxamdulilah social science-kii in oo nolol laga arko ilmahayga familiga reer xasan sheekh in badan oo kamid ah waa weynaadeen waxbarasho jaamacaday ka baxeen dhowr iyo tobanaa jaamacada ka baxday labaa science ka baratay labaa dhakhaatiir ah oo by profession dhakhaatiir noqdeen inta kale dabcan xisaabiyaal iyo finance dad bartay iyo i t iyo way ku jiraan laakiin haddana qaarkooda psychology bartay qaarkooda law bartay qaarkooda hadda history inay bartaan u socdo qaarkooda maxaanku irahdaa public relation bartay qaarkooda way socdaan anigana waa ku dhiirigeliyaa maadooyinkaas runtii socialka ah inay bartaan waxaan marka halkaan kusoo warkay kusoo rabaa inaan kusoo gabagabeeyo waalidiinta soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ha lagu dhiirigeliya ilmaha in ay bartaan maadooyinka mujtamaca u adeegaya ee maadooyinka shaksiga ee privateka ah u adeegaya inaan laga dhigin ilaahay idankiisna dadkaasi maadooyinka mujtamaca u adeegaya barta tacliinta historiga muxuu ahaay iyo waxa lamidka social kaa bartaa dowladnimo iyo public sector ay nolol u siin karaan ilaahay idankiisa waanu abuuran yahay waanu sii koraya waanusii waanu sii xoogeysan doonaa ugu dambeyntii tacliinta iyo iyo baraaruga ummadda waxaan leeyahay waxaa nugu filan mahmaahdii hadalkii brofesor jimcaale ka mid ahayd ee ahayday nin quman quweyntiis nin qaldan qabashadiis iyo nin qaajaysan quudintiis saddexdaas haddiina laga helo ummadaan noqonaynaa aada iyo aada umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
kursigaasan haasaqae madaxweyne madaxweyne koli dhahaye madaxweyne madaxweyne igu wada waxaan ahay madaxweynaha dowladda jubbaland waxaan ahay madaxweynaha dowladda galmudug waxaan ahay madaxweynaha dowladda somalilan
anigu waxaan ahay madaxweynaha dowladda puntland
aniguna waxaan ahaa madaxweynaha khaatuma state
waxaan ahay madaxweynaha dowladda banaadir state
war aan waliba ahaa madaxweynaha dowladda koonfur galbeed ay ii hay sidkore waana iila gob sidkore
anna waxaan ahay madaxweynaha dowladda everland
guud ahaana barnaamijkii xulashada waa nageynta saaxiibayaal anigoo nuurdishad ayaa soo saaray qaybaha dambe waxaad mar kasta dhegaysataan xubintii kalamaan iyo istuudiyaha magaalada cadaado ayaan igu duwayaa marka warkaalmaana waxaa la yidhi adduunyada kadeed baa ka jiray tan iyo kowdiiye kolkii aadan iyo xaawo qura laysu wada keenay keligood adduunyada markii lagu karaameeyey ayuunbuu dhibkii soo kalgalay kaydsanaan jiray ubadkay korsanayeen ayaa qaariskaarahay qaabiilba kaw ugaga sii kii walaalsadaye kurla jirayna kaa kama horrayn kaday walaalkiisi sidii baana kama iyo bareer layskarfanayaae kurbad iyo kulaylkiiyo dhibkiisii karaar shiday mana koobna aadmigu intay kibir u hobteen warayso waxaa kaloo la yidhi adduunyada kadeed iyo kurba iyo xanuun culus kaar daawalaa jiray oo kaniini loo cuno balse covid naitiin kulla aynigiisaa weli koonka ma iman aryaa waxaa kaloo la yidhi kaarkiyo xanuunkiiyo kurbadiisa caashaqa rabbi hayga koriye waxay kuugu daran taha muggaad kale ku noqotee kaariya sidiisii nabee waa isoo karay war cabdulla waxaa kaloo la yidhi cayn iyo kabaal aan kabad lahayn ratigoo ma karo war kalamaanaysa di kurba badan allaari kiya kaasa kanga aryaa madeeyow anna waxaan dheegi jira kan miya kaas miya kee waaye kursiga war cabdulla waxaa kaloo maqli jiray kursigaasan caashaqaye madaxweyne madaxweyne koli dhahaye war waxaa kaloo maqli jiray kan kaas aabba keen raaca war abwaangurow hadda ka hor wuxuu yidhi dad hadduu kaftami jiray ama muran kilkili jiray ama weerar kicin jiray kalkaan howl kalaa timid warabondhodaanba hadda ka hor wuxuu yidhi kubabkiiyo kambiixida jabshaa sii kirkira meesha ana idiin karkarayuu dhahaa waana kabaya war waxaan kaloo maqli jiray maalin waliba waa kow wakhtiguna ma kaadsado ma kaaftoomo nooluhu war waxaa kaloo hore loo yidhi kursi laysku koobiyo xilkoo laysku kali yeelo iyo been kitaab loo maraa keenta waalida wali kale leeray kirlil eray koobadheejayna badan yiin ana koolkoo kadsamay kollamaad ma kadsamaa dheriga walaa karkarka kasheenayna kuleelkuu calaa kulli xaal kalamaanay karaamadiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi adaa kariime allahayow allahayow ku soo celi amiin allahayow warba walaahay soomaali karaamada iyo kalsoonida ha ku soo celiye maanta ceeligaaba ehelkii wada deganaa baa ku diriray dhibaatada ugu badanina waxay soo gaartay shacabka masaakiinta aan waxba galabsan dad badan baana guryahoodii ka qaxay welina hadda garasho kale celisa ma helina waa laysu biratumanaya marka waxaan leeyahay karaamada iyo sharafta iyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi ada kariimi allahayow allahayow ku soo celi war kalemaanay war ma haysiine suuriya waa lagu kala baxay qoyskii konton sana maamulayay reer asadna tala farahooda waa ka baxday tacadigii ay geysteenna ilaa hadda waa la soo bandhigayaa marka cid kastoo kursi isku dejisa si xun baa u dambaystaa la yidhi inay adduunka takoor ka noqdaan war sacuudiga koobka adduunka lagu qabanayaa war maroko iyo bortugiiska sbain baa ka soo horeeya soddonka lagu qabanahaya war mar baa haddii koobka adduunka ka saddex waddan loo qaybiyey kan maa sacuudiga iyo soomaaliya loo qaybiyo waar dadka ceergabo dagaalka ka wadaa mayna gooja cadda ka dhigaan bay doonayaan ubow haddii la doono sida gaalkacyo miyaan loo qaybin karin war waxaan maqli jiray alwaqtu ka sayfin in lam taqdac fa innahu yaqdacaka marka macnaheedu wuxuu yahay soomaalidu wakhtiga dhaafaya waxba kama barato war isaga is wareeriyaa saama bilsoonkaad lama bilooda ku dhiman war madayow adigaa falane sanadka cusub ee ka laba isbuuca ka dhiman haye ma dowladdaa ku dhaga hadlaysaanoo wakhtiga u tirinaysaan waar bilaash baa u qaylinaysaane ceergaaba nabad bay dadka ku deeqdaa dee colaadna laguma wada joogi karo waxay dhalayso waa og tihiin dadka meesha degedna waa wiil iyo abtigiis dee waxba la kala faa'iidi maayo sidaa ha loo dhaamo magaalada war caqliga qabaa'ilka soomaalidu waxba isma dhaamo kalamana roone tuulo wabxa la yidhaahdo gobolka galgaduud ka tirsan oo degmada ceelbuur hoos tagta dabaa lagu qabtaa la yidhaha iyada dhan waxaa deganna waa wiil iyo abtigii war dadka isdilahayana waxaan dhihi lahaa haddu goorta ay badato oo naf iyo maal hoobto oo hanada lagu faana jiray hadda ku cashayso oo halaag dhacaa waxaa rabtaan inaa heshiisaane waxba yaan la sii hurin dagaal waa midkii hore waran isingoraday dadkiin odinigaasku koayaw madiisan dhammaantanoo dhallinyarada eberka biidaan yaa weliba araasana dagaal wiil baa ku dhintay wiilse kuma dhasha iska daaya war kalamaana war ma haysaane beelihii isku dilay aagga baxda gaabe ee gobolka mudug waa heshiiyeen xalay dhale ka soo qaadayna dheheen wixii dhacay war horta maalin kasta markii wiila la xabaalo maxaa loo yidhaahdaa xalay dhale ka soo qaad war haddaan la dhihin soo kuwa kala dhiman mahayaan obow marka horeba maxaa loo dili hayaa now war soomaalidu wixii shalay dhacay waxba kama bartaan aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi ow jidkii horay kaa soo jaarma loma jaarmaado ee kaa joog jidkii horay kaa soo jaarma loma jaarmaado ee kaa joog war kalamaanay war ma haysiine wasiirka diinta iyo awqaafta sheekh mukhtaar rabow abu mansuur wuxuu yidhi axmed madoobe waa amiirkaygii hore miyuu ku celiyey bow maarrimii xajku wax ka beddelahayaa war masaajidada qaaran dib u eges ku samaynhaynaa miyuu yidhi war warkana ku soo boodinine abu mansuur wuxuu yidhi sida la ii sheegay al-shabaab waxay lacagaha baaddaha ku qaadaan geed hoostis iyagoo fadhiya oo haysta laba buug iyo hal taleefon sida la ii sheegay ah war kalamaanay war ma haysaana golihii wasiirada ee somalilan madaxweyne cira u magacaabay war waaqlow ciyoowba ma la kala diray war waxaan arki jiray ra'iisul wasaare wasiirra magacaabe maxay tahay madaxweynea magacaabay waar adeer isku wasiirra ma nihine madaxweyne cira isla maanta wuxuu shiriyey golihii wasiirrada wuxuuna amar ku bixiyey degdeg inay xilalka ula wareegaan dalkana ay wax ka qabtaan isbeddelkii ummaddu doonaysana la hirgeliyo ubbowa dagaalka cergaaba maxay ka qabanahayaan war madaxweyne cirra wuxuu horay u ballan qaaday qalaasaha sool iyo sanaag ka jiraba inuu wadahadalku xallinayo marka golaha wasiirrada somalilan malaha waxay fulin doonaan aragtida madaxweyne cirro ubbowa wadahadalka soo xabajoojini kama horrayso war kalemaanay war ma haysaane shirkadda hormuud waxay noqotay shirkadaha isgaarsiinta adduunka midda ugu fiican ingiriiskaana bilada caalamiga lagu guddoonsiiyey aryaa nobel bareeskii la sheegi jiray miyay heleen war cabdullaw adigaan war hayna nobel biis barays abi axmedaa beenbeen ku qaatay waana laga soo celin rabaa haddeer wanaagtii meemaar xukumi jirtay aung san suu kyi hadda ka hor markii bilada nobel barista la siiyey waa tii muslimiintii rohinga eber ka dhigtay laakiin hadda ciidanka afgambiyo hadda xabsi bay ku jirtaa war gabadhii kaloo bangaladesh xukumi jirtay sheekh xasiina hindiay u fakatay waxaana la ballan qaaday in dalkeeda lagu celiyo maxkamadana la soo saarayaa waxa suuqay geysataa la yidhi ubow gabdhaha haddii xil loo dhiibo ma dadka iska leynahayaan war bashiirow adigaan war hayna sheekh umal wuxuu yidhi gabdhaha in askar laga dhigo waa dembi diintuna ma ogolo ciidan ma noqon karaan hayehe aayadda sheegaysa ma keenay war sheekh umar meelishakiigidii magorada gabdhood jihaadka gali jireen maayo ubow madow shiikha ma xamanaysaa war kalemaanay war ma haysaana dowladda markii looga adkaaday jubbada hoose siyaasadda jubbaland waxay u wareejinaysaa baa la yidhi gobolka gedo arbow ciidanka hore u geysan baa weli diyaarada lagu soo rarahayaae xaggee siyaasadda waxaan wareejinaysaa nin war bashiirow ra'iisul wasaarahan xamse u diidaneed xantu waxay sheegaysaa in gadal la geyn rabo ubow intaa ma puntland baa laga fogaynhayaa now war maxaa saalax looga dhigi waayey war waaqlow somalilan keen marka hore now iminkaaba ixtiraafkii qarka u saaran yahay war calaa kulli haal karaamadiiyo sharaftiyo kalsoonida allahayow soomaalida ku soo celi adakariine allahayow allahayow ku soo celi